dhegayso wararka codka gobollada dhexe
labada subaxnimo
toddobada iyo barka duhurnimo
halka habeennimo
war helaa tala hela yuusan ku dhaafin wararka codka gobollada dhexe
habeen wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka idaacadda codka gobolada dhexe habeennimada ayni haysana waxaa ka mid a warar dheeraada oo ka soo baxaya qarax ka dhaca qayba ka mida degmada xamarweyne ee gobolka banaadir madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo lagu wado in maalinta beri oo anbabuxa dalka itoobiya faahfaahina dheeraada oo caawa ka soo baxaya carruur ku geeriyoota deegaanka mareer ee gobolka mudug madaxtooyada soomaaliya oo hay-adda qaramada midoobe uga digta waa inay faragashato siyaasadda gaarka ee soomaaliya madaxweynaha maamulka jubbaland oo maanta kismaayo ku shir gudoomiye kulanka golaha wasiirada maamulkaasi jubbaland qaar ka mid a musharaxiinta koonfur galbeed oo dalbada in dib loo dhiga doorashada madaxtinimo ee maamulkaasi siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo madaxda qaranka ku eedeeyey inay caburin ku hayso qaar ka mid a siyaasiyiinta dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo magaalada muqdisho xalay casho sharaf ugu sameeyey wafdi ka socday dalka turkiga oo shalay soo gaaray muqdisho kulan looga hadlayay isdhexgalka dadka deegaanka iyo dadka ka soo jeeda qoomiyadda ooramada oo maanta lagu qabtay magaalada gaalkacyo biyola'aantii igu darneed oo ka taagan qaar ka mida deegaano hoostaga degmada jarriiban ee gobolka mudug iyo hogaamiyaha kooxda xuutiyiinta oo iska diiday inuu isku dhiibo xulafada hogaaminaya sacuudi carabiya
warar ku salaysan xaqiiqada ka dhegaysa mar walba warbaahinta codka gobolada dhexe idaacad lagu qabo kalsooni la hubo wararkeeda waa warbaahinta codka gobolada dhexe warmoog waa qof aan la socon wararka codka gobolada dhexe ee ku xirnow oo ka dhiga wehelkaaga koowaad codka gobolada dhexe
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeen khamiis ay sii baxayso jumco ayaa soo gelaysa sideedda bisha koobiyo tobnaad nofembar sannada laba kun toban iyo sideed intaas aa maqasheen waxa ay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeena habeen warkaasi oo dhanacaa waxaa la diyaara cabdirasaaq axmed salaad waad mahadsan tahay cabdirashiid cali maxamed bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warkaasi oo faahfaahsan warar dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax ka dhacay qaybo ka mida magaalada muqdisho cabdiqadar cabdiraxmaan ibraahin ayaa warkan magaalada muqdisho ka soo diray warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan qarax loo adeegsaday gaari lagu xiro waxyaabaha qarxa kaas oo ka dhacay qaybo ka mida magaalada muqdisho ee caasimada dalka qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay afaafka hore ee maqaayadan london gate oo u dhow hoteelka muna kaas oo ku yaala degmada xamarweyne ee gobolka banaadir allaha u naxariistay qarax ayaa waxaa la sheegay in gaarigiisa loogu xiray xildhibaan cabdiweli maxamed ibraahim garweyne oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle xildhibaanka ayaa la sheegay inuu ka soo baxay maqaayada london gate oo u dhow hoteelka muna waxaana la sheegay wax yar markii uu gaarigiisu socday inuu qarxay waxaana halkaasi ku geeriyooday xildhibaanka iyo darawalkii gaariga u waday xildhibaan maxamed calow yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka hirshabeelle oo ka mid ahaa xildhibaanadii sida aadka ugu dhowaa xildhibaankan geeriyooday ayaa idaacadda codka gobolada dhexe xafiiskeeda magaalada muqdisho waxa uga waramay xildhibaankan iyo taariikhdiisa iyo waxyaabaha ay kala socdaan qaraxan loogu xiray gaarigiisa
inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun allaha u naxariisto xildhibaan cabdiweli maxamed ibraahim waxa uu ka mid yahay xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabeelle ayuu ka mid ahaa allaha u naxariista marxuumka waxaa ku geeriyooday qarax lagu xiray gaarigiisa oo ku qarxay arrigaarsa madaxtooyada runtii marxuumka waxa uu ahaa marxuum aada u afgaaban marxuum ahal digri ah waxa uu ahaa nin runtii aad ay u jeclaayeen xildhibaanada nin oday ah oo sunnada ay ka muuqato kuwa ayuu ahaa xildhibaan cabdiweli garweyne ayaa lagu naneefi jiray alla yaraxma raaximiin marxuumka waxa uu ku baxay gacan ka xaaq daran gadaashiisa alla ma nafidneeyo runtii marxuumka waxaa ugu dambeysay muddo hadda laga joogo shan maalmood oo aan ka wada qeyb galnay tababar soconayay muddo saddex maalmooda oo ka dhacay hotel bis kasoo horjeedka garoorka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ka dhacay runtii saddexda maalmood ee tababarkaan ku wada jirnay xildhibaanka waxa uu iisii ahaa saaxiib gaar ah aan isku fadhi ahayn runtii aada ayuu ugu sheekeynayey farxad iyo qusl aan ku arki jirin ayuu runtii quslayy markaan galabta maqlay geerida marxuumka waxaa igu soo dhacday sida saddexda maalmood uu marxuumka igu faraxsanaa igu quslayay isagoo aada u abgaadnaan jiray waxaan isdhahay marxuumka runtii waxay ka ahay saddexdaas maalmood sagootin iyo macsalaameyn alla yarxam raaximiin madinta waa ilaahay marxuumka waxaa jiri doonta maalin aan
si kastaba ha haatee ilaa hadda laamaha ammaanka dowladda soomaaliya wax war ah kama isa soo saarin qaraxan gaarigiisa loogu xiray xildhibaan cabdiweli maxamed ibraahim oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaankii hirshabeelle cabdikhadir cabdiraxiin ibraahim idaacadda codka gobolada dhexe muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa lagu wadaa in safar dalka dabadiisa u ambabaxo berri oo jimco ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa berri oo jimca lagu wadaa in u ambabaxo dalka dabadiisa gaar ahaan magaalada kandar ee gobolka bahardheer ee dalka itoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa halkaasi kaga qaybgeli doona shir saddex geesood ah oo halkaasi ay ku yeelan doonaan ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abiy axmed madaxweynaha dalka eliteria asiis afawaaki iyo weliba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya agaasimaha xafiiska warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdinuur maxamed axmed ayaa sidaasi warbaahinta u sheegay kulanka ayaa waxa uu isku xidhi doonaa natiijooyinkii ka soo baxay heshiiskii saddex geesoodka ah ee ka dhaqaalaha iyo waddamada gobolka ay ku yeesheen magaalada casmara ee dalka itoobiya laba bilood ka hor baaritaana ayaa lagu sameeyey gaadiid ku xanibnaa muddo lix maalmood ah magaalada cadaado iyadoona baaritaanadaasi ay ka soo baxeen natiijooyin cabdirashiid cali maxamed oo la socday aana istuudiyaha koowaad ee idaacadda codka gobolada dhexe igula sugan cabdirashiid maxaa u dambeeyey baaritaanadaasi lagu sameeyey gaadiidkani muddada ku xanibnaa magaalada cadaado waad mahadsantahay cabdirasaaq axmed salaad iyadoo toddobaadkii ama lixdii maalin ee u dambeysay magaalada tancadaade xarunta baarlamanka galmudug ay ku sugnaayeen ilaa iyo lix gaari oo nuuca xamuulka ah kuwaas oo looga shakinsanaa inay markaasi sideen hub iyo sidoo kale saanad milatary ayaa saakay waxaa la bilaabay in markaasi baaritaano lagu sameeyo gawaarida sida loo si loo ogaado waxyaabaha ku jira rasmiyan baaritaanadii la sameeyey ilaa iyo hadda waxaa lagu sameeyey ilaa iyo afar gaari sida wararka ay sheegayaan dhammaan gawaaridaas cabdirasaaq lagu sameeya baaritaanada waxaa ka soo baxay markaasi alaab kale oo isugu jirta silig alwaaxy weliba dawo afarta gaariba la baaray inkastoo xisad mudanta in weli labada kale ee markaasi hartay gawaarida aan la baaranin balse afarta kaleo la baaray ayaa agabkaas ka soo baxay halka markii hore loo malaynayay ama la filayay inay ku jiraan hub iyo sidoo kale saanad milatary oo muddooyinka ugu dambeeyey si aada looga hadalhayay ee gudaha magaalada jancadaado ee xarunta baarlamanka maamulka galmudug hadba cabdirasaaq saaxiibada codka gobolada dhexe wixii waran kusoo kordho gawaaridaasi iyo wararkii ugu dambeeyey waana usoo gudbi doona waxay noqon doonaan kuwa ugu horeeya oo xogtooda maqla faahfaahino dheeraada ayaa caawa ka soo baxaya carruur ku geeriyootay deegaanka mareer ee gobolka mudug wararka idaacadda codka gobolada dhexe ay ka helayso qaybo ka mida gobolka mudug gaar ahaan bariga gobolkaasi ayaa waxa ay sheegayaan in carruur da-dooda ay aad u yartahay ay ku geeriyoodeen deegaanka mareer ee gobolka galgaduud tirada carruurta geeriyootay ayaa laba carruura oo da-dooda ay u dhexayso shan ilaa iyo toddoba sano jir sida ay sheegeen qaar ka mida dadka deegaanka geerida carruurtan ayaa timid kadib markii saddex carruur ay aadeen goob baraaga oo biyaha laga cabo oo halkaasi ku taalla labada carruura ee geeriyootay marka laga yimaado waxaa jira carruur kale oo xaaladiisa caafimaad lala tacaalayo carruurtan laba ka mid a waxay ka soo jeedeen hal qoys halka midka kalena uusan sidaasi uga agfogeyn mid ka mida dadka deegaanka oo la hadlay idaacadda codka gobolada dhexe ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen sidoo kalena waxa uu xusay in haatan lala tacaalayo xaaladda carruurkii saddexaad ee halkaasi waxyeelladu ka soo gaartay
deegaankan waxaa wax ka dhicin maanta shan sac goray tahay ma garad waan gartay meel balaagahoo iska halkaas oo iska afbanaan baa carruur yar yara midanta iska idaaftay ilaahay ku tuulamaa waqtigeeda waa galay meel magacaa jireen haatan magacaa hayeen ma aha meel ay aadi jireen ma aha meel ay kasoo dad wax dooni kara ma hayno toddoba jir iyo shan jir iyo afar jir bay ahayn ma garan waan garta waa la waayey waa la goobgoobay dawlad meesha ku jiraa loo tagay wareega saaray midna afkaa ku jira labana waa nin saasay u dhinteen waan garta marka tirada guud ee carruurta imise ayay ahaayeen ku sheega saddex bay ahayn saddex waa barkad ceel salka ku leh barkad biyihii ayaan biyoqumana ku jirin laakiin ceel barkadda ku dhex yaal baa biyihii ku hareen ma garan waan garta waa meel malay oo kale oo maasa si ceel u samaysan Een, carruurtu ma isku qoys bay ahaayeen mise ee, laba qoys ama xaafado kala gedisan ayay ahay kasoo jeedeen laba waa isku fay waa isku aade midna waxba kama dheera maya waa laba kala bedeleen maya maya waxba loo wada qoy maahay walahi meelaha kusugo amuta waaase meelaha guriga artiisa iyo meelaha meelaha isku yeedaan hadda wareegaa soo jireen hadda waqtigii aan la dhamaaday waxaa laga kacay meelaha kala guriyay baan lagu tuuray saasayna ku noqdeen aad maqashay garta marka deegaanka ay dhacdadaanu ka dhacayso magicii amareer Ee, waxaan ugu maqaalaa inuu hoos tago jariiban dhankee buu ka xigaa imise kilomitir ayuu soo u jiraa wuxuu kala baraa jirooyin garacad kadaa loo dhigaya haddaal kadaa loo dhigaya roon yahay sida halkan markii hore noqoyaa ka fiican yahay deegaanka mareer oo dhacdadan ay ka dhacday ayaa waxa uu kala baraa degmooyinka jariiban iyo garacad ee gobolka mudug waxauna qiyaastii soddon kilomitir u jira degmada jariiban ee gobolka mudug madaxtooyada soomaaliya ayaa hay-adaha qaramada midoobay uga digtay inay faragashato siyaasadaha gaarka ah ee soomaaliya cabdirashiid cali maxamed ayaa qodobkaasi sii dheeraynaya xilli waa xilli maalmihii lasoo dhaafay qaramada midoobay si joogtaa uga hadlaysa jahwareerka siyaasadeed ee ka jira gudaha soomaaliya ayaa arrinkaasi waxaa ka hadlay xubno ka mid a madaxtooyada soomaaliya gaar ahaan xafiiska madaxweynaha dowladda soomaaliya ayaa u muuqata inay si weyn uga carootay war ka soo baxay qaramada midoobay kaas oo looga hadlaya doorashada koonfur galbeed inay ka dhacdo waa inay markaasi u dhacdo si wanaagsan oo dadka deegaanka ay ku qanacsan yihiin war ka soo baxay xaafiiska qaramada midoobay soomaaliya ayaa ahaa in doorashada koonfur galbeed ay u dhacdo ama u qabsoonto laba heshiis isgogol iyo sidoo kale mas-uuliyad ku jirto taas oo tusaale fiican u noqon karto habsocodka doorashooyinka soomaaliya cabdirashiid maxamed cali la taliyaha ammaanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa bartiisa twitter-ka waxa uu ku qoray qoraal kooban uu uga sh- uu markaasi uu ku sheegayey inay muhiim tahay in xaafiiska jamciyadda quruumaha ka dhexaysa aysan soo faragelin arrimaha gudaha soomaaliya cabdirashiid ayaa yidhi ha faragashan arrimaha gudaha ee soomaaliya dhaqankaas waa mid aan la soo dhoweynayn hadalka waa hadalka la taliyaha madaxweynaha soomaaliya ee dhinaca ammaanka ayaa muujinaya mug siyaasad oo ka dhex jira xaafiiska madaxweynaha iyo xaafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya kulanka golaha wasiirada maamulkaasi mar kale cabdirashiid cali maxamed oo caawa warka soo saaray ayaa sii dheeraynaya qodobkaani madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta shir gudoomiye kulanka caadiga ah ee golaha wasiirada maamulkaasi jubbaland ugu horeyn madaxweynaha ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda amniga jubbaland iyo guud ahaan xaaladda soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee mudane maxamuud sayid aadan ayaa ka warbixiyey kulanka golaha amniga jubbaland iyo waxyaabihii toddobaadkan lagaga hadlay iyo qiimeyn lagu sameeyey go'aamadii amniga ee horey loo qaatay wasaaradda qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ayaa soo gudbisa qiiladhaanta la xiriirta sidii loogu gurman lahaa dadka ku nool qaar ka mid ah jasiiradaha iyo deegaan xeebeedyada jubbada hoose kuwaasoo xaalado adag ay ku jiraan iyadoo wasaaraddu ay ku baaqday dowladda iyo dhammaan dhinacyada kala duwan ee gurmad markaasi waa inay ka qayb qaataa gurmadka dadkaasi loo samaynayo dhinaca kale wasaaraddu waxay ka warbixisaa kulamo iyo shirar dhex mara iyaga iyo deeqbixiyaasha kulamadaasi oo weli qabya islamarkaana natiijooyin fiican aan laga gaarinin wasaaradda amniguna waxay ka warbixisaa halka uu maraya shirka amniga dowlad goboleedyada dalka oo ka socda magaalada kismaayo xarun goboleedka jubbada hoose kaas oo go-aan midaysan iyo istaraatiijiyad mid ah lagaga qaadan doono xaaladaha amniga waddanka iyo dagaalka al-shabaab wasaaradda xanaanada xoolaha ee jubbaland ayaa dhankeeda ka warbixisay siyaasadda wasaarad oo laga qaybgelinayo dhammaan dhinacyada hawshan ka midka ah si loo dardargeliyo hanaanka badqabka xoolaha iyo tayintooda wasaaradda maaliyadda dhankeeda waxay soo bandhigtay halka uu marayo qorshaha dhismaha qaar ka mid ah wadooyinka magaalada kismaayo iyadoo qorshahaas ay wasaaraddu garwadeyn ka tahay meelmarintiisa la iska kaashan doono sidii loo dardargelin lahaa islamarkaana hawshu u bilaaban lahayd wakhtiga ugu macquulsan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ka warbixisay kulan ay la qaatay mas-uuliyiin ka socotay ismaamulka wajeer ee da- waddanka kenya kaasoo lagaga hadlay sidii iskaashi buuxa looga samayn lahaa dhinacyada ammaanka waxbarashada caafimaadka iyo isku socodka bulshada iyadoo kulamo kale iyo safaro ay mas-uuliyiinta jubbaland ismaamulkaasi ku tagayaan siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa madaxda qaranka ku eedeeyey inay caburin ku hayaan siyaasiyiinta dalka soomaaliya cabdirashiid cali maxamed ayaa qodobkaasi mar kale sii dheeraynaya hadal qoraale uu cabdiraxmaan cabdishakuur ku soo qoraa bartiisa facebook ayaa u qornaa sida tan shariif xasan sheekh aadan waa siyaasigii afraad oo iyadoo lagu tagrifalayo awoodda hantida iyo wakhtiga qaranku leeyahay xilka laga tuuro cali cosoble thaabit cabdi maxamed iyo jawaari ayaa ka horreeyey caqliga odhanaya haddii aad aragti duwan tahay xilkan kaa tuuraya ama waan ku weerarayaa ama aflagaadan kuu miisayaa ee dhaqanka u noqday kooxda talada haysa ma aha oo keliya in ummadda ay ka qusayso xoog hanti iyo wakhti ee waxaa dhacaya kalsoonidii iyo is-aaminkii shacabka ee sannadihii tagageedi socodka gaabiska ah lagu soo dhisay waxaa shaki lahayn in kooxdaani xil ay markaasi ay tabar lahayn ay ku qoomayn doonaan oo ay markaasi ku qondoon doonaan fal kasta oo maanta guul ugu muuqda markii ay miciin bideen raggii ay islahaayeen siyaasadda ayaad ka bixiseen ama waayahoodii u shallaayaan waxaa kaloo iyana hubaala in xiddiga saamaynta khasaaraha iyo dhaawac ay geysanayaan oo markaasi la ekaan doona hadba inta uu falceliskoodu yahay haddaba waxaa waajib diini wadani akhlaaqi oo dhammaanta inaga saara inaan wiilasheenna xuurtaysan gacmaha qabanno biyala-aantii ugu darreed ayaa ka taagan qaybo ka mida deegaanada hoos yimaada degmada jariiban ee gobolka mudug sida warkan uu jariiban nooga soo diray cabdikhayr maxamed jaamac iyadoo weli ay abaara ka taagan yihiin qaybo ka mid ah degmadan jariiban ee gobolka mudug ayaa deegaanada abaartaasi ugu daran waxaa ka mid ah deegaanka hayaanleh oo sagaashan iyo lix kilomitir u jira degmada jariiban ee gobolkani mudug gudoomiye ku-xigeenka deegaankaas hayaanle daahir jaamac maxamed oo u warramayay raadiyo codka gobolada dhexe ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey abaartan iyo saamaynta ay ku yeelatay dadka deegaanka
deegaamada wadankii oo dhan waa abaarsan yahay laakiin anaga de madaxun baa naska haysato ma garata haye dhinaca biyaha bal ka waran war dhinaca biyaha de anagu shidada ahaaneed biyo maanu hayno waad malaynaysaa weli gugii baa wax noo galeen gugiina de waa lagu kala kacay ma garata haye
sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday deegaanka qaybo ka mid a oo roobab ka da'een iyo weliba ah dadkii deegaanka ku sugnaa oo ka roob raacay magaalada dad toddoba qoys gaaraya ayuu sheegay in deegaanka keliya ay ku hareen
war meelahaas iyo shilal xaraare iyo qoorgooye iyo meelo yowgaas casashadoodaas iyo reelisho iyo meelahaas hadaa laynoo kala yacyaca ilaa sugameeyo reer baa joogta ma garata oo degaankii joogta haye hadani baahi badan baa ka jidha meesha inaad la socoteen baanu moodiyey hade baahi fara badan baa ka jidha inaa indhihiina ku aragtaan maya laydinkama warrami karo waa tahay bal roobabka iyo da-ay xaggee idinku dhow aduu caracasa waxbaa galay caracasa waxbaa galay xaggaa iyo biracadna waxbaa galay waa tahay ugu dambayn marka maxaad soo jeedinaysaa war waxaan soo jeedinaynaa deed waa inaan waa in si aadana waa ka warqabaa baahida iyada waa in si aadana waa ka warqabaa oo cidna loo soo diraa arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo qaybo badan oo ka mid a degmadan jariiban abaare ay ka taagan yihiin taasi oo keentay inay dadku dhigaan isu soo baxyo ay alle ku weydiisanayaan roob iyo raxmaad cabdikhayr maxamed jaamac raadiyo codka gobolada dhexe jariiban cabdikhayr waa uu mahadsan yahay kulan looga hadlayay iska dhexgalka dadka deegaanka iyo dadka ka soo jeeda qoomiyadda oromada ayaa maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug sida warkan uu mar kale ku faahfaahinaya cabdirashiid cali maxamed hay-adda u n h c r ayaa waxay magaalada gaalkacyo ku qabatay kulan lagu xoojinayo isdhexgalka dadka deegaanka iyo dadka kale ee qaxootiga ah islamarkaana maangelyada u soo raadsaday puntland kuwaas oo ku nool kana ganacsada gobolada kala duwan ee puntland gaar ahaana magaalada gaalkacyo kulanka ayaa waxaa ka qaybgelay maamulka gobolka saraakiisha booliska guddoomiyaasha xaafadaha magaalada gaalkacyo iyo qaar ka mida dadka qaxootiga ku ah puntland gaar ahaana magaalada gaalkacyo si loo xoojiyo isdhexgalka dadka deegaanka iyo dadka qaxootiga ee ku nool gobolka mudug ugu horeyn waxaa kulankaasi ka hadlay qaar ka mid a guddoomiyaasha xaafadaha magaalada gaalkacyo waxayna sheegeen in dadkaasi ay ka mid yihiin dadka degan islamarkaana aysan jirin cidcid markaasi ku xadgudbi karta waxayna ballan qaaday inay ka hortagi doonaan wax kasta oo markaasi wax loogu dhibi karo dadka ka soo jeeda qoomiyadda oromada ee ku dhaqan gudaha magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug
waxaad ka mid tihiin dadka deegaanka degan ayaad ka mid tihiin maangelyo ahaan sida aad waxa weeye ugu degan tihiin oo dowladda puntland ay idiin ballan qaaday maangelyadiinna waxaanu ballan qaadaynaa haddii aanu xaafadaha nahay annaguna waxbarashadiinna ee amnigiinna soo dhaweyntiinna ayuu ano annagoona la kala harin waan ballan qaadaynaa ta kale waxaanu qiraynaa dadka hadda magaalada yimid oo ay dhib mataqaanaa qaxootiyaasha inay si sharciga waddanka ku joogaan annagu waanu soo dhawaynaynaa waan walaalahayo waanu ilaalinaynaa waana ilaalin jirnay hadda ka hor insha allahu tacaala waana ilaalin doonaa dadkii waxgaratada iyo dowladda ee shirkan markay qabteen wax badan ba ayaa isbedelay waxaan rajaynaynaa in wax badan isbedeli doonaan Ee, dadkii oromada ah soomaaliya waxaa arkaysa ay dad hadda meesha ku jiro ee soomaaliya ku jiro markaa arkaysid qaar aan afka oromada ku hadli karin
gudoomiye ku-xigeenka gobolka iyo taliyaha saldhigga booliiska magaalada gaalkacyo ayaa dhankooda ka hadlay sida ula shaqeeyaan dadkaasi iyo kiisaska ku saabsan ay xaliyeen waxay sidoo kale tilmaameen in dowladda aysan aqbali doonin in wax dhibaato la gaarsiiyo dadka qaxootiga ee ku nool magaalada gaalkacyo isla markaana ay dadaali doonaan inta tabartooda wax walba ama cabasho ay qabaan dadkaasina ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga jawaabayaan
kiisas badan oo tiro badan inta yaryar ee annaga hadda noo sheegeen laba kiis bay noo sheegeen oo konton kiis baanu la xalinay markhaatina ayaa gashanaya kuwa hadda noo fadhiya oo guddoomiyayaasha u ah oo maamulka u ah baan markhaati gashanaya konton kiis ka badan konton kubanaan kiis baan la xalinay Een, labada kiis ay hadda ka cawdeen mid ilaa iyo hadda ayaa ka sugeynaa jawaabteedii booliiskuma riyoon ma loo keenin wax faallagaransa ah iyo cid tuul xataa lagu tuulayo oo naloo keenayo weli noo- naloo soo gudbiyo ma jiro ma hayno kiiskaas waa kiiska afduubka ay ku sheegeen waxaa loo yimi qolo ka dacwoonaysa arrintaas waa baaray iyagu waxay yidhaha waa naqaanaa anigu waa weyn kiiska waana raadinaynaa weli waa raadinaynaa waajibaadka iyo xuquuqda aad nagu lehdiyeenna een kolle bini aadan baan nahayoo bini aadanku maaragtay een wax waa ka kala dhantaalmaan waxna maaragtay waa mar kasta ma dhammaystirna laakiin een waan uga dada- waan la dadaalaynaa een si weyn baan dadaal u muujinaynaa een waxaana ballan qaadaynaa inaan ka shaqayno nabadiinna iyo waxyaabaha kale ee aan nagu leedihiin bulshada magaalada gaalkacyo ama gobolkan ku dhaqan waxaan leeyahay dadka walaalaheen ah ee qaxootiga ah waxa ay naga midan yihiin isku sheegi mayno waxa ay naga midan yihiin isku sheegi mayno waan wada garanayn Een, waxaana leeyahay waxaa laydinku yaqaanay soo dhoweyn wanaagsan iyo inaad dadka aad soo dhowaysiin een, marti soortiin waxayna ahayd dhaqan bayna ahayd dhegaystayaal markaana kusoo dhowaada xubinta ganacsiga ee warka dhegaystayaal markaana kusoo dhowaada xubinta ganacsiga ee warka xubinta ganacsiga ee warka waxaad ku maqli doontaan maciishada quldurduriga iyo weliba qalabka dhismaha aanu ku horumarna dhegaystayaal qalabka dhismaha laamiyeriga kalar suuqyada magaalada caddo waxaa la kala iibsanaya afar doolar iyo laba falis laamiyeriga bacweynaha waxaa la kala iibsanaya lix doolar iyo shan falis laamiyeriga cad waxaa la kala iibsanaya saddex doolar iyo toddoba falis keeshka shamiitada cumaanka loo yaqaano waxaa la kala iibsanaya sagaal doolar halka nationalka la kala iibsanaya toddoba doolar birta tobanka waxaa la kala iibsanaya toddoba doolar birta laba iyo tobanka waxaa la kala iibsanaya toban doolar birta sideedda waxaa la kala iibsanaya shan doolar ferasida waxaa la kala iibsanaya hal doolar iyo lix filis rinjiga loo yaqaano muraliinka waxaa la kala iibsanaya labaatan iyo saddex doolar rinjiga loo yaqaano ismaaltaha waxaa la kala iibsanaya saddex iyo toban doolar iseeliga waxaa la kala iibsanaya laba doolar iyo bar towla labaatanka waxaa la kala iibsanaya sideed doolar towla shan iyo tobanka waxaa la kala iibsanaya shan doolar iyo lix filis tuubay tiriga waxaa la kala iibsanaya afar doolar iyo toddoba filis tuubay tuuga waxaa la kala iibsanaya afar doolar iyo laba filis ugu dambeyntiina dhegeystayaal maciishada quldururiga keeshka sokorta waxaa la kala iibsanaya labaatan iyo lix doolar keeshka bariiska waxaa la kala iibsanaya labaatan iyo sideed doolar keeshka burkana waxaa la kala iibsanaya shan iyo labaatan doolar gasaca caanaha ankar waxaa la kala iibsanaya toddoba iyo toban doolar iyo bar kartoonka baasada birimada waxaa la kala iibsanaya sideed doolar halka heerkeeda labaad la kala iibsanayay sideed doolar iyo bar heerka saddexaadna waxaa la kala iibsanayay toddoba doolar oomada toob waxaa la kala iibsanaya laba iyo toban doolar iyo bar halka faaska linta la kala iibsanayay saddex iyo toban doolar kartoonka saliidda waxaa la kala iibsanaya sagaal iyo toban doolar halka saddexlii la kala iibsanayay saddex doolar iyo hal falis dhegaystayaal xubintii ganacsiga warkana waa naga intaa guud ahaana asxaabta aynu jecelnahay warkii habeen ood kala socoteen idaacadda codka gobolada dhexe uu idiin soo saaray cabdirashiid cali maxamed halkaana uun kala socodsiinaya anigoo cabdirasaaq axmed salaada intaas ayaan kusoo gebangabinayaa ciddii warku uu seegay ama dib kala soo qabsatay waxay dib kaga dalacan kalrataa beejka internetka aynu ku leenahay ee gobolada rediyo dhadnad warkan warka xiga asxaabta aynu jecelnahay isma dhaafnee nabadgelyo